bilowgii cutubka koow iyo afartanaad markii laba sannadood oo dhammu dhammaatay ayuu fircoon riyooday oo wuxuu is arkay isagoo webiga ag taagan oo baleeg waxaa webigii ka soo baxay toddoba saac oo quruxsan oo cayilan oo waxay daaqeen cawskii dareemada ahaa markaasaa waxaa dabadood webigii ka soo baxay toddoba saac oo kale oo foolxun oo weyd ahaa oo waxay is ag taageen sicihii kale oo webiga qarkiisa jooga markaasaa sicihii foosha xumaa oo weydda ahaa waxay cuneen toddobadii sac oo qurxoonayd oo cayilnayd kolkaasuu fircoon toosay markaasuu haddana seexday oo mar labaad riyooday oo wuxuu arkay toddoba sabuul oo buurbuuran oo wanaagsan oo ka soo baxay isku jirid oo balleeg waxaa haddana ka soo daba baxay toddoba sabuul oo xunxun oo ay dabayshii bari qallajisay markaasaa sabuulladii xunxumaa waxay liqeen toddobadii sabuul oo buurbuurnayd oo eltirnayd markaasuu fircoon toosay oo wuxuu arkay inay riyo tahay oo subaxdiina wuu dhibaataysnaa kolkaasuu u cidiray oo uu u wada yeedhay saaxiriintii masar oo dhan iyo nimankii xigmadda lahaa oo dhan markaasaa fircoon u sheegay riyadiisii laakiin ma jirin mid fircoon u fasiri karaa markaasaa waxaa fircoon la hadlay kii madaxa u ahaa kuwa qamriga siin jiray isaga oo wuxuu ku yidhi maantaan xusuustay dembiyadaydii fircoonow adigoo u cadhaysnaa addoommadaada waxaad igu xabistay guriga madaxa waardiyayaasha oo waxaannu ahayn aniga iyo kii madaxa u ahaa kuwii wax dubi jiray oo markaasaannu isku habeen riyoonnay aniga iyo isagiiba waxaannu ku riyoonnay midkayo kastaba sidii riyadiisii fasirkeedu ahaa oo halkaasna waxaa nala joogay nin dhallinyaro ah oo cibraani ah oo madaxa waardiyayaasha addoon u ahaa markaasaannu isagii u sheegnay oo isna wuu noo fasiray riyooyinkayagii nin kastana sidii riyadiisu ahayd wuu ugu fasiray oo sidii uu noogu fasiray ayay noqotay aniga waxaa laygu soo celiyey meeshaydii isagiina waa la deldelay dabadeedna fircoon baa u cediray oo u yeedhay yuusuf markaasay dhaqso uga soo bixiyeen godxabsigii kolkaasuu xiirtay oo dharkiisii beddeshay oo uu u soo galay fircoon markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi riyaan ku riyooday mana jiro mid fasiri karaa oo waxaan maqlay in markii aad riyo maqashid aad fasiri kartid yuusufna fircoon wuu u jawaabay oo ku yidhi taasu xaggayga ma aha laakiinse ilaah wuxuu fircoon siin doonaa jawaab nabadeed markaasaa fircoon yuusuf la hadlay oo yidhi waxaan riyadaydii ku arkay anigoo webiga qarkiisa taagan oo balleeg waxaa webigii ka soo baxay toddoba saac oo buurburan oo quruxsan oo waxay daaqeen cawskii dareemada ahaa oo waxaa haddana ka soo dababaxay toddoba saac oo kale oo taag daran oo fool xun oo weyd ah weligay dhulka masar oo dhan kuma aan arag kuwa sidooda u xun markaasaa sicihii weydda ahaa oo foosha xumaa waxay cuneen toddobadii saac oo hore oo markay cuneen lagama garan karin inay cuneen laakiinse waxay u fool xumaayeen sidii markii hore markaasaan toosay oo waxaan kaloo riyadaydii ku arkay toddoba sabuul oo iltiran oo wanaagsan oo ka soo baxay isku jirid dabadeedna waxaa ka soo daba baxay toddoba sabuul oo engegan oo xunxun oo dabayshii bari qallajisay markaasaa sabuulladii xunxumaa waxay liqeen toddobadii sabuul oo wanaagsanayd markaasaan u sheegay saaxiriinta laakiinse ma uu jirin mid ii sheegi karay oo yuusuf wuxuu ku yidhi fircoon riyadaadu waa mid oo waxa ilaah samaynayo ayuu kuu sheegay fircoonow toddobada sac oo wanaagsanu waa toddoba sannadood toddobada sabuul oo wanaagsanuna waa toddobo sannadood riyadu waa mid toddobada sac oo weyd ah oo foosha xun oo ka soo daba baxay waa toddoba sannadood oo haddana toddobada sabuul oo madhan oo dabayshii bari qallajisay waxay noqon doonaan toddoba sannadood oo abaar ah taasu waa wixii aan kugula hadlay fircoonow waxa ilaah samaynayo ayuu ku tusay oo bal eeg waxaa dalka masar oo dhan imanaya toddoba sannadood oo barwaaqo ah oo dabadoodna waxaa dhici doona toddoba sannadood oo abaar ah oo barwaaqadii oo dhanna waa laga iloobi doonaa dalka masar markaasay abaartu dhulka dhammayn doontaa barwaaqadana dhulka laguma ogaan doono abaartaas ka dambaysa aawadeed waayo waxay noqon doontaa mid aad u xun oo taas aawadeed riyadii labanlaab bay kuu noqotay fircoonow maxaa yeelay waxaas waxaa amray ilaah oo weliba ilaah dhowaan buu samayn doonaa haddaba fircoonow waxaa doontaa nin caqli iyo xigmad leh oo u sarraysii dalka masar oo dhan tan yeel oo waxaad doorataa niman dalka u sarreeya oo waxa toddobada sannadood oo barwaaqada ah dhulka ka baxa inta shanaad ha ururiyeen oo cuntada oo dhan sannadahan wanaagsan oo imanaya ha ururiyeen hadhuudhkana ha kugu hoos kaydiyeen fircoonow oo intay cunto ahaan magaalooyinka u dhigaan ha ilaaliyeen cuntaduna kayd bay dalka u noqon doontaa toddobada sannadood oo abaarta ah oo ka dhaci doonta dalka masar si aan dalku abaarta ugu baabi'in waxaasuna fircoon way la wanaagsanaayeen isaga iyo addoommadiisiiba markaasaa fircoon wuxuu addoommadiisii ku yidhi miyaynu heli karaynaa mid la mid ah kan oo ah nin ruuxa ilaah ku jiro markaasuu fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi mar haddii ilaah ku tusay waxyaalahan oo dhan ma jiro mid sidaadoo kale caqli iyo xigmad u leh adigu waxaad ka sarrayn doontaa gurigayga dadkayga oo dhanna waxaa lagu xukumi doonaa si waafaqsan hadalkaaga oo anigu carshiga oo keliya ayaan kaaga weynaan doonaa markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi bal eeg dalka masar oo dhan ayaan kaa sarraysiiyey markaasuu fircoon gacantiisa ka bixiyey kaatuunkiisii oo yuusuf gacanta u geliyey oo wuxuu u xidhay dhar aad u wanaagsan silsilad dahab ahna qoortuu u sudhay oo wuxuu fuushiyey gaadhi faraskii labaad oo uu lahaa oo waxay hortiisa kaga qayliyeen sujuudda oo wuxuu ka sarraysiiyey dalka masar oo dhan markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi anigu waxaan ahay fircoon oo adiga la'aanta ninna gacantiisa ama cagtiisa kor uma qaadi doono dalka masar oo dhan markaasaa fircoon wuxuu yuusuf magaciisii u bixiyey saafnad facneh oo wuxuu u guuriyey aasanad oo ahayd inafotiiferac wadaadkii oon yuusufna markaasuu dalkii masar oo dhan u baxay oo wada maray yuusufna soddon sannadood buu jiray markuu hor istaagay fircoon oo ahaa boqorkii masar markaasaa yuusuf fircoon hortiisii ka tegey oo wuxuu wada maray dalkii masar oo dhan markaasaa toddobadii sannadood oo barwaaqada ahayd waxaa dhulkii ka soo baxay wax aad u badan markaasuu ururiyey cuntadii toddobadii sannadood baxday oo dalka masar oo dhan tiil oo cuntadii wuxuu ku kaydiyey magaalooyinka cuntadii beerihii ku wareegsanaa magaalo kastana isku meel wuu ku kaydiyey markaasaa yuusuf haruun aad u badan wuxuu u kaydiyey sida camuudda badda ilaa uu tirintii daayey maxaa yeelay waxay ahayd wax aan tiro lahayn oo yuusuf waxaa u dhashay laba wiil intii aan sannaddii abaarta ahayd iman oo waxaa u dhashay asanad oo ahayd ina fotiiferac wadaadkii oon markaasaa yuusuf wuxuu curadkii magaciisa u bixiyey manase waayo wuxuu yidhi ilaah waa ay ilowsiyey dhibaatadaydii oo dhan iyo gurigii aabbahay oo dhan kii labaadna magaciisii wuxuu u bixiyey efrayim waayo wuxuu yidhi ilaah waa igu badiyey dalkii aan ku dhibtooday markaasaa toddobadii sannadood oo barwaaqada ahayd ay dalkii masar ka dhammaadeen oo waxaa bilaabatay toddobadii sannadood oo abaarta ahayd sidii yuusuf yidhi dalalkii oo dhanna abaar baa ka dhacday laakiinse dalka masar oo dhan cuntaa jirtay oo markii dalkii masar oo dhammu wada abaarsaday ayaa dadkii fircoon cunto ugu qayliyeen markaasaa fircoon wuxuu ku yidhi masriyiintii oo dhan yuusuf u taga oo wuxuu idin yidhaahda yeela oo abaartuna waxay ka dhacday dhulka dushiisa oo dhan markaasaa yuusuf wada furay maqsinadii oo dhan oo wuxuu hadhuudhkii ka iibiyey masriyiintii abaartuna aad bay ugu xumay dalka masar markaasaa dalalkii oo dhammu waxay u soo safreen masar oo yuusuf bay ugu yimaadeen inay hadhuudh ka iibsadaan maxaa yeelay abaartu aad bay ugu xumay dhulka oo dhan